magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qari jibinayeen boqol shan iyo toban arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday mahadka ibnu caamir munaasabada ay ku qari jibinayeen ardayda ayaa waxaa ka qeybgalay maamulka madarasada qaar ka mid ah culammada magaalada muqdisho waalidiin iyo marti sharaf kale cabdicasiis warsamer rooble maamul ku-xigeenka maxadka ibnu caamir ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jibisay
maanta waxaan u fadhinaa u madalsanahay dufcadii lixaad ee ka qalin jebinaysa macad ibnu caamir lidarasaati alqur'aaniya waal-ijaaza bisana ardayda qalin jebinaya tiradoodu waa boqol shan iyo toban arday waxayna ka qalin jebinayaan afar qaybood oo kala duwan qeybka qalin jebinayso atasiix atilaawa qeybta carab sixidda oo dhammaystay una soo gudubta qeybta xifdiga kuwa dhameeyey alqira'a walkitaaba usoo gudbay qeybaha kale qur-aanka kariimka kuwa dhameeyey kuwa qur-aanka khatima soddon gujis dhameeyey iyo kuwa ijaasaadka u qaadanayo qiraa'aadka qeybo ka mid ah qiraa'aadka qiraa'atu caasim birawiyey shucba oo xabsa arday ayaa lagu ijaaseynayaa halka qiraa'atu abi camar albasriyi gabar lagu ijaaseynayo duuriga isuusiga qaar ka mid ah xubnaha ka qeybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka madarasada ayaan rajaynaynaa inaad mustawaan mustawa ka sarreeya inaad sii joogtaan halkiina ha ku ekaanina halkaa kusii dadaala waxaan leenahay maamulka macad ibnu caamirna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadaal fiican baad samayseen arday qalin jibinaysa qur-aanka xifdisay kuwa ijaaso qaadanaya wiilil iyo gabdhaba leh maasha allah iyo machad alimaam ibnu caamir ashaami ardaydii ka qalin jibisay oo ay hogaaminayso asli axmed nuur ay hogaaminayso iyo rag kaloo ilaahay khayr badan siiyey ardaydaas ayayna soo saareen jiilba jiilka ka dambeeya ayuu waxbaraa oo u sii gudbiyaa marka iyagana maanta ay taagan yihiin dadaalkoodiina waa kanaa waa muuqdaa alxamdulilah ardaydan waxaan kula dardaarmaynaa inay qur-aankaas ku dheganaadaan ay haystaan waxaan leenahay macad ibnu caamir iyo dalabadiisa waalidiinta maamulka mucallim asli axmed nuur iyo macallimiinta la shaqaysa oo dhan waxaan idin leenahay kulligiina hambalyo ilaahay subxaanah wa tacaala martabadda aad gaarteen mid ka sarraysa allah idin gaarsiiyo
si kastaba ardaydan loo qabtay munaasabadda qalin jibineed ayaa noqonaya dufcaddii lixaad ee ka qalin jibisa maxadka ibnu caamir tan iyo markii la aas-aasay